hagaagida geesanada cadi star f m cunto gobolka qoybara dhegeysanaysaan subax wanaagsan dhammaantiin ad ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada kusoo dhawaada dabcan xubinta wargeysada oo subaxdib halkaas si toosaad uga dhegeystaan maalin weliba marka laga reebo sabtidii xadda wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard wargeyska uu horey gacanteeda saaka ku jiro wargeyska daily nation waxa uu saaka halkan kaga hadlayaa dadka markaas iminkan ku barakacay iyo sidoo kale waa gaadidleyda oda markaasi ayagana digniino loo diraya dhegeysa sida wargeyska saaka bogiiso halkaas uu dabcan bogiis layo tobnaad uu kaga qorayo waxaa sidoo kale maqli doonaa dhegeysa bal maxaa xisbiga dabcan azimiyo ay ka yiraahdeen wadahadalada markaasi guddiga farsamada ay soo gabagabeeyeen iyo labada waa labada dhinac markaasi loo xilsaaray wadahadalka iyo sidoo kale k c b e dii ama fasalka ama iskuullada hoose dhexe ayagana imtixaanada la sameeyey maxaa iminkan qayli oga taagan tahay u hagaag waxaa laleeyahay dhegeystayaal ilaa iyo shan boqol oo kun oo kenyaan ah ayaa markaasi ay saameeyeen fatahadaha roobabkii markaasi watay ee ku dhacay dhegeystayaal iyadoo dad fara badan ay ku barakaceen halka sidoo kalena dabcan boqolaalna ay markaasi dabcan ay ku dhinteen dhegeystayaal fatahadaha sida wargeyska bogiisa labaiyo tobanaad saaka uu ku qorayo wargeyska daily nation arrintan ayaa imaatan kadib bishan markii roobab xoogan ama higaan ay ka dhaceen guud ahaan wadanka weliba ugu sii daran ilaa iyo soddon iyo sideed ismaamuul sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa la sheegaya dadka hadda waxaa ku dhacday hoy la-aan iyagoo guryahoodii ay kasoo barakaceen halka qaar guryahoodii ay biyaha qaadeen tan ayaa keentay in hadda dowladda ay markaasi iskugu keento kaamam sidoo kalena si deg deg ah loola socon doono xaaladahooda maalin dabcan maalin weliba waxay markaasi kusoo kordho sida wax loogu qaban karo sidoo kale xaaladooda caafimaad iyo sidoo kale noloshooda maalinlaha sida lagula socon karo iyo weliba hoyga iyo biyaha nadiifka iyo caafimaadka iyo fayo dhowrka sida dowladda ay sheegtay shan boqol oo kun ayaa markaasi si toos ah loo diiwaangeliyay sida warbixinta wargeyska uu qorayo laakiin waxaa hadda markaas la sheegaya inkastoo hadda roobabka qaar meelaha qaar ay ka da-ayaan halka meelaha qaarna weli dabcan uu ka joogsaday maalmihii lasoo dhaafay sida wargeyska uu qorayo laakiin wargeyska waxa uu leeyahay waxaa markaas looga digayaa dabcan baabuurleyda in ay markaasi hakiyaan si deg deg ah looguna boorinayaa inay joojiyaan safarada markaasi meelaha kala duwan ee fatahadaha ka socdaan ay u tegayaan iyadoo loo sheegayo dadka madarawaliinta inay khatar aysan gelin nolosha dadweynaha iyagoo cid waliba laga codsanayo in halkeeda ay ku nagaato ilaa iyo intay biyaha ka yaraanayaan ama biyaha ay ka istaagayaan ee hadda roobabka da-ayo meelaha markaasi ugu daran waxaa ka mid ah dhegeystayaal mandheera wajeer gaarisa tanarifa isielo iyo sidoo kale xeebta ayaa hadda la sheegayaa inay ugu daran yihiin kalifia ka mid ah ugu daran yihiin dhegeystayaal meelaha ay hadda culeysada ka jiraan ka taagan yihiin digninada faraha badanna loo dirayo darawliinta basaska baabuurta xamuulka qaado iyo sidoo kale kuwa rakaabka ee baabuurta matakaasida yaryar dhegeystayaal kuwaas dadka hadda qaadayo waxaa la leeyahay khatar ayaa ka dhalan kartaa xaaladda oo waqti walba isbedeli karto iyadoo laga yaabo in roobab kale ay da-aan sida waxda cimilada ee hawada ay ku sheegtay warbixinteeda madaxa ozimiyo loomoja raila omolo odinga wuxuu leeyahay waxaan aragnay wax markaasi reasonable proposal ayaa markaasi sameynay soona jeedinay dhegeysa wax suurtagala cuntami kara ayaa markaasi la wadaagnay xubnaha mucaaradka waa xubnaha dhegeystayaal dowladda sida uu sheegayo mucaaradka waa dabcan ra-iisul wasaarihii horadarka raila odinga waxaana markaasi sheegeen inay soo hadal qaadeen soona jeediyeen arrimaha iyo xaaladda nolosha hadda waqtigan wadanka uu ku sugan yahay ee sixir bararka in markaasi wax laga dhimo ama wax markaasi laga bedelo laakiin waxa uu markaasi sheegay in hadda aydabcan madadaalinayso sidoo kale diditaan qayaxan ay markaasi hadda ay sameynayso xukuumadda ruuto taasi wuxuu leeyahay waqti oo markaasi aan siinay hadda wuxuu leeyahay shaqadaynu waan soo dhamaysanay willbe engaging kenyans waxaa hadda markaas xiriir la sameyn doonaa dadka shacabka oo tilaabada xigta isbuuca soo socda dhegeystayaal waxa markaasi qaadi doono sababtoo ah wuxuu leeyahay xanuunka ayaan kenyaanka la dareemaynaa oo hadda markaasi waxba aysan ka qabanin xukuumadda ruuto arrimaha wadahadalkana sidoo kale aysan soo hadalqaadin dood iyo xoojana ay markaasi geliyeen arrimaha maciishada iyo wax kabeddelka dhegeystayaal ay hadday ku andacoonayaan mucaaradka waxa hadda miro dhalay ma jirto ayuu leeyahay haddii markaasi aan arrintan lasoo hadal qaadin ee ku aadan arrimaha sixir bararka isaga keli ma ah raayila odinga gabadha markaasi horaan madaxweyne ku-xigeen oo markii ololihii uu ka dhigtay maada karuwa ayaa ku adkeysatay iyadana haddii markaasi aan lasoo hadal qaadin arrimaha sixir bararka wadanka ka taagan oo sidoo kale ajnaha iyo qorshaha kuwaad laga dhigin inay wax wada hadal socon doonin heshiis mari doonin balse keliya taasi wax walbo ay markaasi u cunami karto dadkana ay dani ugu jirto heshiis hadda baarlamaani markaasi maalintii shalayto ay qayb samaysteen ama kulan maalinta coalitionka go-aanka ay ku gaareen waa kulan golaha dabcan waa parliamentary group meeting golaha waa kuwa markaasi ka tirsan waa xisbiga azmiyo lamoja xildhibaanadooda kulan markaasi qabsadeen waxay markaasi sheegeen in wada hadalada hadda oppositionka ama mucaaradkooda hadaladooda in hadda waxyaalo fara badan ay markaasi ka tanaasuleen kubaddana ay u dhaafeen xukuumadda ruuto dhaqaalaha laakiin taasi waa mid hadda burburtay ee leeyahay waxaana arkayna xaaladda nolosha oo markaasi sii burburayso waxaa saasi ku andaconaya xubnaha mucaaradka dhegeystayaal waa xaaladda ay hadda markaasi ku adkeysanayaan sida ah ee arrintan wax looga markaasi ay uga qaban karaan iyoon iskugu hor istaagi karaan dhegeystayaal sida warbixinta ay markaasi saaga qorayso waxaa hadda dhegeystayaal qayladaan xoogan ka socotaa natiijadii maalmo uun soo baxday dhegeystayaal ee iskuullada hoose dhexe prim waa iskuullada hoose dhexe primariga kadib markii ee saluugeen natiijadii kasoo baxday ama ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada waalidiinta macalimiinta iyo ardada ayaa ku qanacsaneen qaabka nidaamka loo saxeeyay imtixaanadaasi ayagoo ka codsadeen in dib eegis lagu sameeyo xildhibaanada ayaa u yeeray wasiirka waxbarashada in markaasi uu su-aalo ka jawaabo ee ku aadan natiijada oo markaasi aan loo dhaneyn sidoo kalena la sheegay in markaasi si hufan si saxan aan loo sixin qaladaad fara badanna halkaasay sheegayaan mucaaradka ayaa arrintan hadda soo farageliyey waxaana markaasi sheegeen in aan lasoo xuulan karin form one ama fasalka koowaad ilaa markaasi laga xaliyo cabashooyinka dhibaatooyinka dadka hadda ay qabanayaan woman selection ayaa mar dhow laga yaabaa dhegeystayaal ama bisha soo socota in lasoo lasoo saaro dhegeystayaal si waalidiinta iskugu diyaariyaan fasalka koowaad ee secondariga xaruurtooday geysan lahaayeen laakiin taasi hadda waxay markaasi lagay petition ee maxkamadda oo markaasu ka ogolaanayso in baaritaano lagu sameeyo lana ogaado sababta iyo sida loo saxay imtixaanada iyo weliba cabashooyinka iskuulada qaar iyo waalidiinta iyo ardada ay hadda markaasi tabanayaan waa markii ugu horreysay dhegeystayaal ee heerkan ay gaarto la suluugo imtixaanka iyadoo kenyaanka ama mucaaradka sidoo kale oo hadda sheegayaan inay markaasi si hufan si saxan ama qaladaadkii waxyaalaha lagu tuhmayo dhegeystayaal waxda imtixaanada qaran ee dhegeystayaal neeg in ay wax ka qabato kana bedesho ciidamaha iyo waxyaalaha loo soo jeedinayo laba wasiir iyo sidoo kale kuwa markaasi awood dhanka saraakiisha qeybta markaasi brastatolka mahay-adaha hoosmada kuwaasi ayaa hadda la sheegayaa in la tari doono dhegeystayaal sabab la xiriira baaritaano la socday oo la sheegaya in wadanka lagu soo geliyay dhegeysta badar waxaana ay gaaraysaa ilaa iyo lix iyo toban dhibic shan bilyan lacagtooda isku celcelis marka loo fiiriyo waxaana markaasi si sharci darra a kusoo geliyeen iyadoo awood markaasi loo adeegsanayo loona sheeganayo soo geliteeda su-aala iyo baaritaano ay waaxda dabagalka dalka ee d c i da ee iska kaashadeen muqaabaraadka dalka waxaana markaasi lugta la galeen laba wasiir dhegeystayaal waxaana kamid ah agabka waa dabcan lasoo geliyay sokor ayaa lasoo geliyay wadanka waxaa lasoo geliyay bariis waxaa lasoo geliyay galley iyo sidoo kale saliid cuntadaasi lasoo geliyay dhegeystayaal qiimahooda waxay markaasi hoos uga jabneyd kuwa wadanka oo markaas la doonaya in la suuq geliyo dhegeystayaal oo iyadoo marka iyadoo la sheegana in qaarkood ayba sun ahaayeen ama sidoo kale tayadooda aan markaasi aan la hubin sida bariiska iyo sidoo kale sokorta oo la sheegay in aan tayadooda la xaqiijin karin iyo weliba dhegeystayaal galeyda dowladda ayaa hadda fadeexado kale mar kale lugta la gelaysaa dhegeystayaal ee ku aadan waxay sabamarin iyo sidoo kale dabcan raashiin lasoo geliy wadanka taasi ayaa keenaysaa hadda in tilaabada ee qaadi doono xukuumadda ruuto ee looga fadhiyo iyo waxa kasoo bixi doono sida wargeyska boggiisa afraad ee shanaad uu qorayo wargeyska daily nation waxaa maxkamaddu maalmo un dhegeystayaal ay sheegtay in soo jeedintii ay markaasi xukuumanta waa xukuumadda waa finance act labada kun saddex iyo labaatanka ay markaasi hadda maxkamadda sare ku sheegtay waxba kama jiraan waana lacagta markaasi hasla fan waa dabcan lacagta la doonayo in wax loogu qabto looguna dhegeystayaal ee xukuumadda ruto ay sheegtay in qeybta guriyeynta lacagtaasi canshuur ahaan looga jari doono lacag gaarayso hal dhibic shan boqolkiiba dhegeystayaal mishaaraadka laakiin hadda shacabka kadib markay go-aanka ay soo gaarteen waxaa shaqaalaha ay hadda dalbanayaan in lacagtaasi rifaan loogu sameeyo masdib ucelin loogu sameeyo canshuurta loogu jaray maalmihii dhegeystayaal halka qaarkood la sheegayo inkastoo laakiin taasi la doonaya in bisha lixaad ee sanadkan waa sanadka soo socda inay dhaqan gasho laakiin waxaaba la sheegayaa in waaxda daqli aruurinta dalka ee k r a ayba durba lacagtaas ayba ka jiraysay qasnadaha ama lacagta dhegeystayaal mashaaraadka usoo gelaysay shaqaalaha hadda taasi ay ka codsanayaan in markaasi dib eegis loogu sameeyo lacagtaasina dib loogu soo celiyo dhegeystayaal qaadhaan xoogan ayaa ka taagneyd iyadoo sidoo kale lagu tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah ee xukuumadda ruto ay dooneysay waa wasaaradda maaliyadda ay dooneysay in ay fuliso dhegeystayaal iyadoo nidaam iyo weliba ka qeybgelin iyo baarlamaani aan la marin dhegeystayaal star f m oo codka gobolka waqooyi-bari ayaa dhegeysanaysaan bal saaxiibada dhegeystayaashan sida saakase kusoo kaakaceen kuwaa bariisteen waa sidee xaaladda deegaanka hadalhayntu maxay tahay dhegeystayaal maqalka idaacaddu sideedii subaxnimo shan daqiiqa ka dhiman dhegeystayaal warkiina oad maqli doontaan hadduu eebaha idmo laakiin dhegeystayaasha bal markan aan siiyo bal hadalhayntu qadka waa telefoonka dhegeystaha ugu hore star f m subax wanaagsan soo dhowow subax wanaagsan xayiis bukow salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maxamuud daahir dhaqaane jaara محمودو وانكو سلام يا إن بدن سودو waan ku salaamaya adiga dhegeystayaasba in badan Eh, Shukran.
nabadaan ku baarisanaa alxamdulillah ilaahay mahadle bashbash iyo barwaaqa haddii jid xiran ducaakan iyo barwaaqa ilaahay waa keenay marka waa iska fiicana alxamdulillah ilaahay mahadle annaga haddii jid xiranka iyo roobka faraha badan ba waxaaba nooga daranba ciidamada k d f ka meelahan joogto oo jidashi way dileen nio jidashi gawaari weyn bay ku sidaynaya hata gaariga yareereed marabka meel ay ku marlaheed meel ay mari mari هيا waxaa ka dara xunugii wiigaa soo dhaafne wiil loola jire ma ay kusoo baxeen dhag waay waa ku dhifteen xabad haddii arrintaasa lala yaabana marna in dadka laiska dilo oo marna laiska qabto oo waxa macno lahayn intii beri horena kurey waa waa lugeed kule idaacada geliga qaylinayay madaxdaa soo qaylinaysay oo kii wiilashii marka dambena barkooda ayagoo hataa la gugugo oo dhabartii la dila loo dilaa lasoo siidaayay wallahi culeedka roobka ana kaas baa hadda nooga daran ba nimankan waxay nagu hayaan wax wax la arki karaba ma aha marka Aad haddii ilaahay baa u waxaan leenahay wanaagsan.
ilaahay arrintaas ha naga dulqaado dadkana kulley haddii shicibka haddii la dhigo hadhow kadib dhibaato maa ka dambeyn doontaa aad uad maadsantaha shukran waqtiga nahay dhegeystayaal cid walba daqiiqa daqiiqadan siin doonaa haddii elbresian la siinayay qadka telefoonka xigaha kalean siinaya dhegeystayaal subax wanaagsan dhegeystayaal sumaadsan yahay xigaha kale star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamkiisa bakad وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته xushiid ibraahim bamuwaani كورن nabad baa lagu soo kaayo walaalo waa la fiican yahay la duwig waa fiican yahay shaqo waa loo kala dareeri waxay iskuul aaday iskuulkiisu aadi nabad baa la qabaa walaalkey waan ku salaama adiga daahir maxamuud daqana binti cadkey xamdi gurey
waad mahadsan tahay u mahadsan yahay saaxiibkaasi star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiibayaal daqiiqada yar ay noo soo haray ee wararkii ayaan si toos oo dhegeysan doonaa laakiin saaxiibka kale qadka telefoonka ku jira dhegeystaha star f m soo dhow walaal magacaaga ku salaamaya subax wanaagsan oo ku salaamaya soo dhow
andhawaa subax wanaagsan madoogaasha galbeedka ayaan ku baryay aye
waan barwaaqaysana nabad baan ku baryay alxamdulilah ilahi nalcawaa nasiye mhm
oo laga cawaayo waa mudugo aan dhibaato kala madisay alxamdulilah nabadaan ku baryay aada iyo aad shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasina xigaha kale qadka telefoonkan siinaya isagana saaka bandheera hadalka ma hayo waxaan filayaa in ay laakiin inay dhegeysanayaan star f m subax wanaagsan soo dhowow halo star f m eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber namarkaas istoosa dhegeystayaasha naga soo wici karaan saaxiibka qadka telefoonka kale ayaan siinayaa dhegeystaha ee qadka telefoonka ku jiro doonaya subax wanaagsan inuu ka qayb qaato iyadoo hal daqiiqa kaliya inoo harsan tahay dhegeysan si aan warkii u dhegeysanay sideedii subaxnimo xamdi gure stuudiyaha labaad ay ku suganta laakiin dhegeystaha ugu dambaan siinaya qadka telefoonka star f m soo dhow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu haye ka gudbaa dhegeystahaasi أهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته دقيستير kulanti waxaan u wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan subax wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan si walba waa inoo dhegeysanaysaan iyo si walba kuusoo gaarayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay soddonka bisha koob iyo tobnaad ee noofembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal maalin khamiis ah khamiis weliba waxaan barnaamijka ku eegnaa diiradda ku saarnaa kaga hadalnaa arrimaha qoyska dhegeystayaal iyadoo markaas aan eegno bal sidoo kalena soo dabcan aan eegno bal sida qoyska loo xallin karo sida qoyska loo wanaajin karo sida qoyska loo horumarin karo iyo sidoo kale sida qoyska lagu xasilin karo labada qofna isku fahmi karaan si uu u noqdo qoyskaasi qoys barwaaqo qoys barakeysan qoys kudayasho mudan dhegeystayaal waa qoys ay markaasi ay u wada dhan yihiin dadka inay markaasi fahmaan fahamka qoyska dhegeystayaal ayaan barnaamijka deeradda ku saari doona dhegeystayaal hadduu eebahayd iyadoo aan markaasi dhegeysan doono dad markaasi xeeldheerayaal ah oo arrimahan wax ka fahansan arrimahan wax ka og marka imaato qoyska iyo jeceylka iyo fahamka cid weyba sida looga doonayo in ay u yeelato barnaamijka waxaa daadihinaya anigoo ah yuusuf bakad dhegeystayaal qeybaha dambana dhegeystayaasha qaayaha qadarinta sharafta iga mudan ayaan mar siin doonaa hadduu eebaha imaado bal ayagana si aragtidooda fikirkooda ay oga dhiibtaan bal fahamka qoyska iyo jecelka halka ay markaas iska dabaqaan iyo sida loo fahmi karo iyo sida iskugu dulqaadan karaan iyo sida xeendaabka cid walba xeendaabkeeda aysan usoo gudbi karin dhegeystayaal barnaamijka arrimahaasi ayaan diiradda ku saari doonaa dhegeyste laakiin markan waxaan markaas oo dabcan markan waxaad ii ogolaataan inaan soo qabto mid ka mid adeegyada qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda dhegeysta safaricom ee safaricom fraud dadka qiyaami ee shacabka ayaa la yimaadeen hab kale cusub oo dadka kenyaanka ah ay maalin walba ay doonayaan in ay ku dhibaateeyaan kaga ooheysiyaan kaga calacalsiiyaan dhegeystayaal iyadoo hab kale cusub ee kugu khiyaanayaan dhegeystayaal moobeelada ayaa hadda loo soo dhacay oo markaas la doonaya cid waliba inay hantideeda ku jirto sida telefoonka lacagta yar ay kugu jirto ee embesarka lacagta yar oo bangiyada ku jirto howlahaas ayay doonayaan inay kaga dhacaan ayagoo qaab farsamaysan kaaga qaadaya dhegeysan kuna weydiinaya biinkaada mase lambarka sirta ah ee adiga qaaska kuu ah ee safaricom qaar baa isku diiwaangeliyay bangiga telefoonka mase lambarkooda halka tuugada ay doonayaan in lacagtaasi ay xadaan jiulize nikweli ama nikon taasi marunba mise waa kuwa markaasi doonaya in ay ku dhacaan ku qiyaameeyaan dhegeystayaal dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan kuwa ka shaqeeya bangiyada kuwa ka shaqeeya shirkada sida safaricom dadka shaqada kuwa aad ka dalbatay saraakiisha dowladda macalimiinta maamulayaasha iyo wax la midka safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka ay qiyaameynay doonayaan inay ka loonsadaan iyadoo cabashooyin fara badan ay soo banteen dhegeystayaal hadda nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysay safaricom dhegeystayaal iska ilaali dadka oo xaqiiji mar waliba cidaad la hadlayso hubso wax walbo intaad markaasi sameynin lana xiriir lacagta dhegeystayaal oo qofka uu sheegaya hubso lacagta in lasoo diray ee in lasoo dirin gal accountkaada ogow lacagta kugu jirtay iyo lacagta qofkan uu sheegayo iyo weliba fariinta qofka dabcan soo diray ilan hubsiino hal baa la siistaa dhegeystayaale haddaba waxaa markaasi ku leenahay waxyaabaha qaldami kara waa inuu qofka uu ka feejignaadaa kana taxadaraa sidoo kale waxay markaasi doonayaan inay kaaga faa'iideystaan xitaa adeegyada kale ee safaricom ee bixiso sida waa side waa fuliza emshuari iyo waxa la midka haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka horeyso iyaga oo markaasi macluumaadka o dhan gacanta ku haysato safaricom ku kuma weydiinayso ama kuma xitaa kuma kugu saqyaamayso dhegeystayaal macluumaadka shaqsi ahaaneed oo keliya waxaa kaloo ay kaala soo xiriiri karaysaa keliya hal lambar oo cid walbo qof waliba saqiir iyo kabiir ay garanayaan dhegeystayaal waa lambarka waa lambarka ah waa zero seven two two waa zero seven two two zero zero zero zero zero zero waa triple zero triple zero dhegeystayaal waa zero seven two two triple zero triple zero ayaa markaasi qaraacaysaa dhegeystayaal namber kasta oo jadwacan ay kaa soo wacayaan namber kasta oo markaasi kusoo qashqashaado ama kusoo waco kuna weydiisto lacag ama been abuur ah fadlan iska celi oo iska fiiji oo iska ilaali dhegeystayaal sidoo kale inaada ka warbixiso waa muhiim faragelin oo markaasi lagugu soo qaaday oo adiga waxba aad ka ogeen ama xatooyo macluumaadka waa shakhsiyaadkaada waxaa qaraaci kartaa lambarka hal eber eber ama one hundred ama waxaa qaraaci kartaa lambarka kale ee laba eber eber two hundred ama fariin qoraal ah waxaad u diri kartaa saddex saddex saddex si aad gargaar u heshid ha noqon qof la qiyaameeyo ha noqonin qof la qiyaameeyo la qiyaameeyo dhegeystayaal oo taxadar lahow si markaasi burcad aysan kuu soo gelin kugula xadgudbin dhegeystayaal aan kugu daro mid kale ee adeega qeybta barnaamijka ka ah waa bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo lix sano k c p oo ah mid ka mid a hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilow waa ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaabinta dowladaha fulinta yar ilo mashaariicda baaxadda weyn fududayntii weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn karo weliba hindisa aas-aasi ah k c b waxay si hagar la-aan ahi u gudataa dabcan hadafkeeda ah inay taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ee ha noqotee halkudhigu for people for better k c b waxay dooneysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysa shirkadaha bulshooyinka leebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeega aad ka heleyso waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada bangiga booqo maanta bangiga k c b laantiisa kugu dhow ama la xiriir lambarada kala duwan ee kale ah eber toddobo hal hal eber sideed toddobo waa dabcan tribl zero dhegeystayaal waa eber toddobo ama zero waa eber toddobo hal hal eber sideed toddobo zero zero waa zero zero zero ama eber toddobo hal hal eber toddobo waa eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo ebel eber eber nambarkaasi ayaa si toos oo la xiriiri kartaa dhegeystayaal k c b k c b waa k c b for people for bitter mid kale ayaa markan noo haray dhegeystayaal waa shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay ku leeyihiin hama katalulu ingia digitalna nion soo qabsa nion altra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa nion smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal teleefanada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko com macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka foji oo casri ah waxayna markaasi ku leeyihiin hama katalulu safaricom ayaa waxay doonayaan inay macaamiisha ka faydaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa lamidka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka one g b iyo neon one g b oo bilaasha mar walba oo aada iibsato telefoon neon ray neon ultra waa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonada cusub ee neon smata iyo neon altra oo aad ku iibsan karto qiimo macquul gal ah oo aad awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo three g hama katalulu tusaale dhegeysta markaad haysato telefoonka casriga internet-kaad u isticmaali karto ayaa waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub teleefoonadan waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko com googolka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa adiga doonayso daraynayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqayso aad u isticmaasho tilmaamaha qaararada googolka sawir qurux badan aad sidoo kale ku qaadato waxaana arkaysa dad fara badan oo ka faa'iideystay oo xitaa la kulanay oo telefoonkan haysta dhegeysan waxaana kamid ah sida markaasi gabdhaha inay ka bartaan karinta cunnada noocyadooda kala duwan ilan museyga duqa xaajiga caruurta dabcan waalidiinta waxaasoo dhan waxay kaaga fadhiyaan walaal kaaga fadhiyaan cunno macaan oo qurux badan oo dhadhan leh carf leh inaad u kariso isku qurxinta meesha kama marno dabcan waa cilaanka iyo sidoo kale qurxinta gabdhaha meesha ayaa kaaga baran kartaa qeybta youtube-ka gabdho badan ayaa kaga fadhiisteen adiga keli waxaa lagaa doonaya inaad telefoonkan soo qabsato halkaas aad kala jahan qaado dunidan tallaabsatay casriyooday dhegeystay inaad dib u noqoto waa mid markaasi imikan lagu diidayo waxaaba intaasi kuusii dheer in haatan dugsiyada la xiray ay caruurta kaga faa'iideysan karaan waxbarashada qaabka onlineka telefoonada waxaad ka heli kartaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom iyo sidoo kale shabakada ee ww w masoko com hama katalulu star f m codka gobolka qoybari ayaa dhegeysanaysaa saaxibeena sidaa barnaamijka ku maqlayseen mase kaga hadlaynay oo marka hore furfurashadiisa waxaan barnaamijka dabcan uga gollenahay waa fahamka ee laga doonaya jaceylka qoyska inay inta badan sida ku dabaqi karaan iyo sida isbedeladan xoogan ee u yeelan karaan dhegeysta ee macno buuxa u yeeli karo qoyska waa inaa markaasi dabcan qofka sida uu dabcan hadafkiisa ay harkay gaarsiisan tahay ee marka imaato qofka fahamka jaceylka uu la yeelanayo mise aqoonsiga sida fudud ee layaabka leh oo markaas ugu qasoon waxa aan markaas la tilmaam la tilmaamay waxay ay taage waxaa dabcan taageeridda muhiimadda ay shay kale fikirka casriga ee dabcan iyo weliba waa fikirka casriga ee dhegeysa ee romayo iyo sidoo kale juliet waxaa markaasi dareemi karta waa dabcan waa laba qof oo markaasi jaceyl jiray jaceylkaasina hadafkooda ka gaaray dhegeystayaal hadafkaasina waa kan markaas inta badan laga doonayo qof walba sida uu ku dabaqi karo qoyskiisa kuna hagaajin karo laakiin iyadoo markaasi doorasho inta badan cid waliba ay doorasho qeybka marka hore doorashada hadday markaasi ka qaldanto waxaa laleeyahay in wax walba fahan uusan ku imaan karin balse marka hore ayuu qofka ka shalaynaya haddii uusan xulanin fahankii haddii usan xulanin doorkii ama doorashadii ka dhanka ahaa qofka oo markaasi uu dooranayay inay si saxan qofkii ay markaasi ishiisa sida buuxan ama si buuxda u wada qaban karto dhegeystayaal waa il markaas isha laga hadlaya dhegeystayaal mid inaad ku fiirin karayso mise in laba il aad ku fiirin karto waa muhiimadda laakiin inaad markaasi hoos fiiriso iyo inaad qofka fiiriso waa un labadaasi waxaa laga doonayo fahamka marka laga hadlayo qofka bal ka waran haddii aan hoos fiiriyo maan dhowlcaden maan dhowlo cadeynayaa mise maan qoslayaa yaa ogaan karaa yaana arki karaa mise maxaan ahay qof xanaaqsan haddaba markaan fiirinayo qofkan ma yahay mid markaasi aan u dhowlo cadeynayo mise aan la qoslayo mise waxaan noqonaya mid markaasi aan la yaabayo haddaba waa fahanka nolosha jaceylkii qoyska marka laga hadlayo in arrimahaasi labada qof ay sidaas u kala qaadaan inay wejiga qofkan aad siin karto iyo inaadsan siin karin iyadoo inta badan dadka ay isku qasbayaan inay dabcan noloshaasi qofkaay la joogaan keli ugu arkaan inay markaas wax macano leysan ugu fadhiidhin laakiin waa muhiimadda tan laga hadlayo in doorka qofka fahamka oo ka yeesho arrimaha qoyska markay imaato iyo sidoo kale markii ay imaato fahamka nolosha sida qaabka lagu dabaqi karo iyo sidoo kale sida isku qaabili karo nafsadiisa iyo tan qoyskiisa ama tan xaaskiisa dhegeystayaal waa ninkee waa tan laga hadlayo bal horta wejiga may siin kartaa ninkeeda asagana wejigiisa muu siin karaa gabadha ay wada joogaan mise labada qof ay wada joogaan haddii markaas wejiga la siiyo dabcan waa lais fiirin karaa waa lais eegi karaa laakiin maxaa kasoo bixi karaa indhahaasi iyo sidoo kale wejigaasi muuqaal ahaan markaad fiiriso mid markaas jirka adigaas gashanaysaa mid markaas aad dhibsanaysaa mid markaasasan ku haysan balse danta keliya kugu qasbayso in reerkan uusan in reerka markaas uusan dabcan uu kala dabcan uu kala dhantaalin mise uu ku burburin keliya dhegeysaa ti waliba teeda ayay markaasi ka hadlaysaa oo cid waliba ti walba ama qof walba ka shalaynaya dhegeystayaal nolosha iyo fahamkeeda inay markaasi sidaasi lagu dabaqo waa nolosha markaasi cariiri iyo adeyg markaasi keeni karta dhegeystayaal waxyaala fara badan ayaan wada eegi doonaa dhegeystayaal adigana qeybta dambaan fursadda kuu siin doonaa si aan uu kuu dhegeysto bal aragtidaada iyo quliba qaabka ugu fiican ee marka imaato nolosha fahamka dhegeysta laiska rabo inay labada qof ay ku dabaqi karaan qoyska iyo weliba dariiqada saxda loo qaadi kara dhegeystayaal warkii ayaa wada dhegeysanayna kadib waanu isku soo laaban doonaa hadduu eebaha idmo halkaas ayaan kasii aanbaqaadi doonaa wareysi ayaa sidoo kale maqli doontaan dhegeysan doontaan arrimahan iyo xaaladan kaga hadlaya dhegeystayaal ee fahamka jeceylka laakiin intaan qodobada dhegeystayaal iyo wareysiga aan sii gudagelin bal markan aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana bangiga k c b bank dhegeystayaal bangiga k c b bank waa mid kamid ah bangiyada ugu wanaagsan looguna talagala dadka k c b waa bangiga ummadda inka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan lix sano k c b oo ah mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaarada afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo weliba bulshooyinka kala duwan laga soo biloabo ganacsatada yaryar ilaa i shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo maraya ganacsiga waaraha la joogta waa ganacsi waara oo la joogteyn karo iyo weliba hindisa aasaasi ah k c b waxay si hagar la-aanahi u gudatay hadafkeeda ah inay taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah oo ay ha noqotee halkudhiga for people for beta k c b waxay dooneysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysanaa shirkadaha bulshooyinka la hebsooco iyo weliba deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah adeega k c b sahl oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo markaasi iyadoo oo ay dusha kaa socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada islaamka booqo maanta laanta bangiga kugu dhow ee k c b ee bangiga ah ama waxaad kala xiriiri kartaa lambarada kale ah eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people waa for people for beta dhegeystayaal aan kugu daro dhegeystayaal waxaa markan soo badatay burcadda doonayso dadka inay qiyaameeyaan dadka inay dhacaan dadka inay markaasi marar habaabiyaan dhegeystayaal qiyaana cad ayaa hadda soo baxday dhegeystayaal oo hab cusub oo dadka markaasi lagu qiyaamaya dhegeystayaal telefoonkaada ayaa la doonaya in lacagta laga shubto adigoo markaasi adigoo lagu soo marayo inaad markaasi bixiso lambarkaada sirta ee m pesaaga mobeelada ayaa hadda markaas noqday kuwo akoono ah oo cid waliba telefoonka lacag ay ku shuban karto mise lacag laiskugu soo diri karo iyo inaad markaasi lacag aad kala bixi karto dhegeystayaal qaar ayaa markaasi bangiyada ka furta telefoonadooda qaar ayaa sidoo kale dabcan noocyo kala duwan u adeegsada telefoonka iyagoo markaasi ku kaysanaya lacagtooda laakiin shakhsiyaadda ayaa waxaa jiraan telefoonada ee tuuga ama burcad ah oo kadka telefoonka lambarkaada raadsanaya kadibna kusoo beegsanayo mise fariin beenbeen ah kuu soo qoray kuleeyahay lacag ayaa iga soo luntay ama lacagtaasi waxaana markii dambe uu kuleeyahay qaaran waxay iska dhigayaan kuwo u shaqeeya bangiyada safaricom iyo weliba shaqaale iyo weliba saraakiil dowladeed iyo sidoo kale macalimiin maamulayaal ayay qaarkood iska kala dhigayaan waana tan hadda lagu leeyahay dhegeystan waa in cid waliba feejignaan xoogan ay sameysaa waana dhegeyste safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka la qiyaameynayo la luusanaya lacagtooda haddaba nambarska saddex saddex saddex oo lagu gudbiyo warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey dhegeysa si cid waliba ay lambarkaasi ugu dirto fariintaasi iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aad sameynayso nala xiriir lacagta cidaad u dirayso ogow lacagta maxay tahay ogow balanska baaqiga kugu jira balanskaaga ogow waqtigii dabcan qofka uu soo diray ma saxba m pesa calaamadeeda ma soo baxaysa mise lambar a laga soo diray ilaan hubsiino hal baa la siistaa haddaba dabcan waxyaabaha markaasi qaldami karo haddii aad si taxadar leh markaasi aad u sameynin dhegeysta waxaa sidoo kale qaadan karaysaa adeegyada waxay sidoo kale ay kuu qaldi karaan adeegyada safaricom ay bixiso sida fulisa mshwari iyo mpesa dhegeystayaal haddaba dhegaha fur waxaa rabnaa inaad ka horeyso iyagoo macluumaadka dhan gacanta ku haysto safaricom kuma weydiinayso lambarkaada sirta safaricom kuma dhahayso lacag soo dir safaricom kuma dhahayso wax baan kugu soo qaldanay ama kugu soo qalday balse waxaa keliya haddii dhacdana waxay kugu soo diraysa ama kaa soo wacaysaa lambarkooda caadiga ah ee halka lambar ee ah eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber tribol zero tribol zero dhegeystayaal waa zero seven two two triple zero triple zero lambaradaasi ayay si toos ah inaga soo wici karaan dhegeystayaal iyadoo cid waliba markaasi ay ogaan karto cidda soo wacayso namber kasta oo kale aad ka shakiso ama lambarka markaasi arrimaha kula soo galo iska balogaree iska fogee oo canaano fiiji ha ogaado inaad markaasi xog aada hayso yaa lagu qiyaamin yaana lagu qaldin dhegeyste waxaa warbixino faragelin ah oo ku saabsan telefoonkaada waxaad kala xiriiri kartaa macluumaadka shakhsiyadeed ee awac aada wici karto lambarka ah hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si hagar la-aan si gargaar aad u hesho ha noqonin qof la qiyaamiyo taxadar ahow safaricom fraud ayaa lagu leeyahay waa taxadar shirkadda safaricom ee hadda kuu soo dirayso kuuna sheegayso waxaa sidoo kale dhegeystayaal ma aan kugu dara gabagabada dabcan waa iyadoo wareysi aan maqli doono dhegeysan doonto aan dhegeysan doono fahanka jaceylka dhegeystayaal ee qoyska iyo weliba kuwa markaasi doonayo ayaa markaasi maqli doontaan gabar ka hadli doonto iyo cid weliba sida laga doonayo inay udhu inay markaasi u fahanto shirkadda safaricom markan shirkadda safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyada wanaagsan ay ku farxaan waxayna haatan ku leeyihiin hama katalulu ingia digital anion soo qabsa neon ultra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon sbata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko dot com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada ee afar four g oo casri ah waxayna ku leeyihiin hama katalulu safaricom ayaa waxay doonaysaa inay macaamiisheeda ka faydaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka ee one g b oo bilaash ah mar waliba oo aada iibsato telefoonada neon rey iyo neon altra waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonada cusub ee neon sbata neon altra oo aad ku iibsan karto qiimo macquulgal ah oo awoodi karayso dhegeyste fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabame matooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo tree g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad hayso telefoonkan casriga internetkaaad u adeegsan karato waxaad ka faa'iideysan karta waxyba fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom dhegeystaen weliba shabakada w w w masoko dot com waxaa sidoo kale ka faa-iideysan gabdhaha telefoonka ayagoo markaasi qeybta youtube wax badan macluumaad fara badan kaga raadsanaya dhegeysta noocyo kala duwan ilaan xaajiga wuu kaaga baahaya inaa wax markaasi ka barato dhadhal cunto macaan qoyska caruurta isqurxinta meesha kama marno cilaanka sidoo kalema meesha kama marno waxaa intaasi kuusii dheer in dugsiyada waqtiyada xiran yihiin caruurtaada ay uga faa-iideysan karaan qaabka online-ka dhegeystayaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom iyo shabakada w w w masoko dot com hamaka talulu barnaamijkan dib ugu soo noqona dhegeystayaal oo arrimaha qoyska saaka diirada ku saarayna kaga hadlayna fahanka ee qoyska ee labada qof ay iska dhexli karaan laga doonaya in cid waliba fahan ay u yeelato wal qoyska bal halkudhigu cid waliba dabcan ay ka dhigan karto qoyska sida iskula jahan qaadi karaan siday isku fahmi karaan siday iskula jaangooyin karaan howl waliba markaas dhexdooda dabcan soo gasho fahamka waa shayga ugu muhiim uguna qaalisan labada qof ay ku dabaqi karaan noloshooda heera kugu gaari karaan kuna xasilin karaan noloshooda iyo sidoo kale gurigooda haddaba arrimahaasi ayaan inta badan diirada ku saari doonaa barnaamijka habeen dabcan barnaamijka qoyska oo khamiis waliba idaacadda star fm ad ka dhegeysataan dhegeysa laakiin markan waxaan dhegeysanaynaa wareysi daqiiqada soconayo dhegeystayaal si cid walba ay uga fahanto waxay markaasi gabadhan ay ka hadlayso waxaana markaasi ay ka hadlaysaa xaaladda iyo weliba waaqica maanta taagan ee markaasi ka jirto qoysas fara badan oo inta badan dadka aysan ogeen xaaladda ee markaasi cid waliba laga doonayo in ay ka faa'iideystaan dhegeystayaal waana sheeko markaasi muhiim ah oo cid waliba ay fahmi karto cid walibana ay ogaan karto waxa laga hadlayo fahamka jeceylka qoyska dhegeystayaal iyo halka uu marka dambe uu saldhigan doono mise uu ku dambeyn doono dhegeystayaal waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaad waxba ka ogeen waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaad fahansan aad u lahayn markay imaato arrimaha qoyska laakiin wax badan wax badan wax badan ka ogow star f m khamiis waliba dhegeystayaal mowduuca hadhow aan ka hadli doono oo ah xiriir magac looga dhigay jacayl laakiin aan ahayn oo hadhow qofka wax ka haleyn doono markiinaan wax yar ka dhahno cilaaqaadkaas ama xiriiradaas jacaylka ku saabsiisan maxaa la dhahaa hadda haddaan kuweeshaneer inta soo qaadano waraaqo qaybino oon dhahno jacayl maxaa la dhahaa ayaan horna waa ka hadalnaa dhici karto qof walba si uu u tafsiiraya qof walba tacriifuu siinaya jacayl waa nolol xasiloon iyo farxad iyo barwaaqo iyo dhoolo caddayn jacayl maya waa murug iyo hurdo la-aan iyo caatanimo iyo cunto la-aan iyo qaliirnimo dadka qaar maxay leeyihin maya jacaylku waa indhoole maaragtay love is blind qofka maaragtay indhoole waay waxaa meesha gacanta kelinays ma ogid dadka qaar waxay isticmaalaan ereyga alwuquucu fi lxub jaceyl baa igu dhacay ama hebel je- jaceyl baa ku dhacay fall in love sida jacaylku uu yahay god meel ku yaalla madow oo qofku uu ku dhexdhacayo oo kale saa darteed waxay isticmaalaan hebel jacayl baa uu dareemayaa ama jacayl baa helay la dhihi maayo waxaa leeyahay hebel jacayl buu ku dhexdhacay marka waxay noqonaysaa hebel jacayl baa ku dhacay marka tacaariif kala duwan ayay dadka siiyaan tusaale ahaan william shakespeare waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi marka aan wax jeclaanayno waxaan nahay sida caruurta oo kale fikirka ma toosin karno laa nuxsinu tafkiir waxaana farxad geliso inna la ihtimaam nala siiyo inkaar nala siiyo inna laga warqabo maanta dhan nala tuso in nala jecel yahay waxaana murug gelinayso ihmaalka in nala dayaco meel cillo ah nalooga tago aana murug gelinayso jaaxid wuxuu yidhi waxaa laga sheegaa buu yidhi xukamada dadka ma aragtay hindida waxaa laga sheegaa buu yidhi waxay dhihi jireen hindidii hore haddii cishqiga qof uu ka soo muuqdo jacayl hadduu qof ka soo muuqdo rag iyo dumar midkuu raba ha ahaadee uu qof ka soo muuqdo waa baxaynaa subixii ciddiisa u tageynaa waa usoo tacsiyeynaynaa sababta loogu soo tacsiyeyna waxaa waaye hawiilkiina ama gabadhiina jacayla ka soo muuqdo waaye baxsan allahu casaakum ilaahay sawir iyo maha idinka sii marka qofba siday u yaqaaniin yacni jacaylka ama xubbiga sidoo kale waxay dhahaan nin gabyaa wuxuu yidhi wakam min kariimin adara bihi lhawaa facawadahu maa lam yakun yatacawadu qof badanaa iska wanaagsanaa oo kariim ahaa oo kadibna jacayl iyo hawo i- ay u dhibgelisay ama ay heshay kadibna uga caado dhigay wuxuusan ewal u lahayn taas macnaheedu waxaa weeye qofka markuu wax jeclaado wuxuu la imaadaa dhaqamo iyo caadooyin ewal uusan lahayn marka ee, dadka qaar waxay qofka hadduuna wa- wax jeclaani waxay leeyihiin waxaa la mid tahay sidii maaragtay hal oo joogta meel keyn ah oo maaragtay saxaro ah yacni waxaa kaa maqan cunto iyo cabitaan iyo nolol iyo wax kale ma haysatid marka waxay dhaheen idaa anta lam tacshiq walam tadri ma lhawa fa anta waciirun fi lfalaati sawaa'un adiga waxay dhaheen haddaadan wax jeclaanin ama jeceyl wuxuu yahay aadan ogeyn adigii waxay dhaheen geel iyo hal meel macna bahalgooyo ah oo cidlo ah joogto isku midaa tihin marka ereyga jacaylka la yidhaahdo waxaa weeye dadkii gebyaayana sibay u fasirtaan ee, dadka qaar waxay aaminsan yihiin jacaylku inuu yahay wax dadka ku dheela oo ma aragtay wax dabaaldabaal ka dhiga oo dadka maaragtay maskaxdooda wareeriya saa darteed nin gabyaay wuxuu yidhi idaa laciba alrijaalu bikulli shayin ra'ayta alxubba yalcabu birijaali haddaa aragto buu yidhi nin ninka ragga ah inuu wax kasta ka awood sarreeyo oo uu maaragtay ku ciyaaray ama uu ku dheelo asagana waxaa ka adag oo meel saaraayo jaceyl by the time uu jaceyl ku dhaco wuxuu leeyahay asaga wax kasta si ugu dheelay asaga hadduu jacayl ku dhaco bes waa wile asaga ku ciyaaray qofkii wax jeclaaday markii maskaxdii la istimuleed gar maskaxdii la kiciyo dopamiin la soo daayo dopamiinta waxay rabtaa inay hesho waxay u baahneed tusaale ahaan qofkii inay maqasho ama ay aragto ama ay la hadasho ay rabtaa haddee weyso wax badanaa la soo sii daynaa qofkii tawaturaa ku dhacaya stressaa ku dhacaya waa walwalaa qofkii waa fikira maskaxdiisu dhan si kale noqonay haddee heshona sidee rabto waay qofka waa farxa markaasaa maanta dhan waxaa leedahay aragtidaada farxadaa ku dareemaa farxadda dopamiinta waay adi maaha dabamiintaa la soo daaya waxay samaynaysaa farxadda ku dareensiinaysa la hadalkaada nafisuu ii yahay adhehe sababta waxaa waaye haddii qofka aadan la hadlin ewel ayadaa ku- ku stress garaynaysa way dhib badan tahay marka dabamiinta waa nooc min almukhadiraat waxyaabaha qofka ma aragtay dooriya ayay ka mid tahay dabamiintaas marka waxay samaysaa waxyaaba shaqooyin kaloo badan ay samaysaa tusaale ahaan way soconaya iyada waa neurotransmitter hormoonna way tahay dheecaanna way tahay waxay tegaysaa sleep centerski meelihii maskaxda ee hagaysa hurdada markaasay shaqadoodii hoos u dhigaysaa qofka waa soo jeedaa ma arkino inay dhafrayaan dadka qaar habeenkii qofki soo jeed maba dareemayo hurdadii haddii ama salaad uu macan macnaha wax aqris uu fariisto maanta dhan hurdo isla celinay laakiin hadduu qofka kale la hadlaayo ama uu asagii ku mashquulsan yahay ma hurdaayo sababta waxaa waaye dabamiinaa shaqaynayso sidoo kale waxay samaysaa abitite centerkii ama meeshii cuntada iyo baahida iyo laga maamulayo ay iidan waxay ku samaynaysaa inhibisha hoose u dhigaysaa markaasaa qofkii cunto maba u baahanayoba baahiyaa qabanayso saa darteed ninka gabdaha muxuu yidhi sideen kuu iloobaa anigoo salaadaha u sahwiya daraadda haddana wuxuu yidhi sideen kuu iloobaa anoo soorta owgaa uga soomay gacalo cuntadii waa ka soomay asiga ma ka soominna dabamiila soominays marka wuxuu marayaa marxalad marxalati dabamiin sidoo kale hurdadii wuxuu yidhi sideen kuu iloobaa anoo seexan waayo saamaleylki qaayibay hurdada ma leh adaa kaa fikiraya macnaha wayna sheegaan waxaasoo dhan baaritaano lagu sameeye waa oo ma aragta waxay ku fiiriyeen wax la dhaho functional m r i islaana baaraysa soddon sana waxay ahayd love expert ten years helen fisher al dhahaa kitaab ay ku qortay why we love marka soddon sanee dad inta soo waday wax ku xirtaa kana ku xirtaa way baartaa waxay weydiisaa su-aalay weydiisaa waxbay ka qortay sidoo kale dabamiintaas waxay sameyne waxay ma ka qayb qaadanaya maskaxdu inay soo saarto dheecaan kale oo la yidhaahdo noor ebilafrin ama adrenalin maaragtay dadka caafimaadka dhigta aad bay u fahmayaan adrenalin shaqadiisa waxaa waaye wadnuhu aad iyo aad u garaaca haddii wax badan la soo daayo dhididka tirada badan jarayska ma aragtay wadna garaaca qofku markuu qofka u jeclaaday arko dhidid ah ka soo daadanay ama wadnaha garaaca ama ma aragtee waxaasoo dhan waxaa keenaysa noor adrenalin sidoo kale ma aragta noor adrenalinkaas marka dadka waxay u maleeyaan qofka in wadnaha laga jeclaanayo markaasay ku leey uxibuka min acmaaqi qalbi waxaa raba qofka qofka inaad tiraahid uxibuka min acmaaqi mukhi maskaxdeedaa kaa jeclaa qof aragta ku dhahay maskaxdeedaa kaa jeclaa ficilna waxa shaqaynayana oo dabamiinta soo daynaya oo dareenkaas qofku inuu hesho ka qayb qaadanayana waa maskaxda waay mujtamaceena sidiisa mujtamac qallafsanaanahay oo maaragtay aad iyo aad u qallafsan carruurta intay guryaha joogaan looma muujiyo in la jecel yahay waalidku ma ku hadlo inuu jecel yahay yacni maaragtay inuu ka warqabo inuu la sheekaysto inuu u muujiyo inuu jecel yahay sida qalbigiisa ay ugu weyn yihiin sax waalidiinteennu way la jecel yihiin laakiin qofka inaad u muujiso inaad jeceshahay iyo inaad iska jeceshahay farqi baa u dhexeeya saa darteed marka caadifadii ama wixii oo ama aabbo gabadhii aabbihii uu dhaho aabbo waa ku jecelahay ama walaashii uu wiilkii la sheekaysto oo uu tuso gabar maaragta uu ka naxay inay u joogto walaashiis qaali ah oo uu ka warqabo oo uu tuso walaashay waa kugu faanaa waan ku jecelahay inuu dhaho ma haystaan waaxidaa hadhow imaanaayo wuxuu leeya waan ku jecelahay waa qurux badan tahay bismillah maalin kasta waa soo qurxanaanoosaa dharkaa gashneed dharkaa gashneed iyo hadda isku mid maaha sidii shala a ahayd waa igala duwan tahay maxaa samaysay halihii wax awalba waxay ahayd gaab ka bannaan gaabkii bannaanaa si qaldan baa loo buuxiyey kastii marka hadduuna qofka ilaahay ka cabsanaynin oo uusan macnaha toosnayn wuxuu rabaa inuu ku soo shabakad waa shabakad oo uu rabo inuu ku soo dabto marka adiga waa qurux badan tahay waa maaragtay qof waxtar lahaa tahay qof maskax fiican lahaa tahay waxaa kuu jeclaado maskaxdaada waaye haliya iska aamina haadihi lmaskiina waa sax wixii waa fiican tahay dadku maaragtay laakiin ma ka wada qofkaas saas u dhahaaya kama wada runtiis kama aha runtiiska ma aha waxay ka tahay qoftaa uu ku soo jiid markaasaa laba beri ama saddex beri hadduu maqnaadaba ay waxay leedahay waa ku tabe naftaa ku tabti sababta waxaa waaye naftu waa sax waxay u baahan tahay in loo tuso in la tuso in la jecel yahay marka waxaas ka maqan daraaddeed waxay keenaysaa gabadha inay khaladaad badan ku dhacdo hadhowna waxyaabo badan ay ay ka halaabaan waxyaabaha sababaha keenay ka mid tahay sababaha xiriiradaas aan toosnayn kama hadlayo xiriirka nidaamsan ee maaragtay aqoonista ku dhisan ee la wada og yahay ama waalidka uu ka warqabo ama labada qof ay aqoontoodii iyo caqligoodii ay ku dhiseen waana yaryahay kaas waa very reer waay aada u yaryahay waxaa ka badan intaan kale ee caatifada iyo dareenka i lagu dhiso ayaa ka badan macnaha laakiin haddii labadii qofoo dad maaragtay musaqafiin ay yihiin ama dad wax isla fahmaya ay yihiin oo aan laga badbadinaynin ka badbadi saayida uusan jirin ama waalidkoodii uu la ogyahay ama xiriirkoodii uu nidaamsan yahay shareecadii iyo xuduuddii ay u samaysa yaqaana kama hadlaan wayna yaryihiin dadkaas qaalibiyada sida loo badan yahay saas waay sidoo kale waxyaabaha keenaya in xiriiradaas la sameeyo waxaa ka mid ah kahratu mushaahadati almusalsalaat walaflaam musalsalaadka maaragta iyo aflaamta la fiirsado tirada badan sheekooyinka jacaylka ah waxaan dhahna kulligood maxay ka hadlooyiin marxalad marxalati dobomiin hadhow marka musalsalkan musalsalka sidiisa oo jaceyl maha ogaada businessaa loogu talagalay daawashaa laga rabaa dadka inay isjijecel yihiin ha u maleen beri waa isna nacay beri musalsal kale waxaa ku arkaya ayagoo isna nacay hadda musalsalkaana waxay ku jilaayeen ayagoo isjejecel marka wixii run maaha yacni oo maaragta wax maaragta wallaahi jaceyl aan ka qaadanaynaa love lesson aan ka qaadanaynaa la dhahay maaha oo cashir jaceyl aan ka qaadanaynaa la dhahay maaha waa wax for business ah ku dhisan sidoo kale wuxuu ku dhisan yahay dadkaas inay caan soo noqdaan dadkaas haday rabaan hore wax usoo jeclaadeen wax jeceylkoodii way haystaan ama wax ma jeclaanin way jilaayaan bis haadi hada almaskiin waa haadihi almaskiina musalsalkaasi waxay u malaysaa inuu run yahay waxay isku daya marka ama isku daya inuu baraatigareeyo ninka siduu u hadlaayo u hadlaaya marka ama gabadhi ninka siduu iska dhigaya iska dhigaysa hadhow maxaa imaanaysa marka waa saa caadifadiiiyo maskaxdiina meesha way kuu joogtaa hadhow ma is celinaysid ama waxbaa kaa qaldamaayo musalsalki maa eedeynay hadhe wallaahi musalsalka daawashadiisaa wax badan iga haleey marka waa laga yaabaa jawaanib fiican inay leedahay ani aslan waxaan necbahay waxyaabahan total hal macnaha halaiska dhaafo ama hala wada diido iyo dad ani ma aqaan laakiin dadka yaqaano waxaa laga yaabaa waa dhici kartaa wax kasta waa there's nothing impossible ay dhahan laakiin de ma aragtay dhibaatooyinkaasuu leeyahay aadka u waaweyn waa marxaladda qays iyo leyl ay soo maraayeen markay kala tegaayeen waa marxaladda cilmi boodhari iyo hodan romeo iyo juliet cid kasta waa leedaha moogta laba qofoodo marka romeo iyo juliet iyo cantara iyo cabla iyo yaa qays iyo leyla iyo kulli marxaladaasay maraayeen marxalad maaragta jacayl waa ma loo dhintaa iyo jacayl dhiig ma loo shubay iyo jacayl saa ma loo yeelay iyo marxaladaas waay marxalati dobomiin ilaa intee socotaa waxay dhahaan sideed bilood labaiyo toban bilood qaar waxay dhahaan sideed iyo toban bilood halaas ma dhaafay kadib marxalad kalaa bilaabanayso marxalat iktishaaf aal dhahaa ewel marxalatu dobomiin maxay ahayd qofka waa kuu dhammaystirnaa meel ee la eeg male xataa hadduu inta ka goosan yahay waxaa leedahay intaa ka fiirinine inta soo maray inta ka fiiri inta way ka toosantahay laanna qofkii ceebihiisii arki maysid sababtan waxaa waaye dobomiintaas waxay hoos u dhigaysaa sidoo kale maskaxda qeybta critical thinkinka lahayd ama tafkiirka toosan lahayd ee hoos u dhigay markaasaa qofkii dhan kuu dhammaystiran yahay waa mutakaamilo kuu yahay wax ma lagaaga sheegi karo marxaladdaas waa iska dhammaanay markay dhammaato waxaa la tegaa marxalad al-iktishaaf ama istikshaaf qofkii waxaada hore ku arkinaa ku arkee wejigiisii nuuc kaluu kula noqon dhaqamo kalaa ku arkee si kaluu u yaalaa waxaa leeda saa kuu maleynaya maba tihide dhaqamadaa maba laheenee walba si waa wahmi wa waxaa kuu sawirnaa khiyaali ah ma heesaa ma ahayn qofkan sidan u ahaa saa darteed dadka qaar markay isguursadaan marxalati dobomiin way dhammaatay moogta marxalatu iktishaafaa la yimid markaasaa lee markaas soo jeclaaneyni iyo hadda isku mid ma tihid ficlan isku mid ma noqonayo waa caadi waa normal maaragtay qofka isku mid ma noqonayo marxaladaas marka waa marxalad aad iyo aad u dhib badan sababta ma taqaanaa laba mid ay keenaysaa qofka inuu ugu dulqaato oo qofkan uu ku qaato way dhammaanay marxaladaas ama qofka inuu la qabso waayo dhaqamada uusa hore u arag dadka ma aragtay hebel waxay dhahaa ma og tahay maalin baa dadka ma aragtay ama waxa eh, ka samiri waay ama suuraha iyo waxaas jilaa waxaa la- adiga kaalay filmaanta maa badsatay qofka markii ruxub romaansi badsaday oo isii raacraaciyey oo qofkan boqolkiiba boqol u arkay hadhow ma la qabsan karo saa darteed wuxuu waa marxaladda maaragtay kala tagga iyo isdagaalidda ugu badan ee imaato waay marxaladdaa waa laga gudbaa ayadana waxaa imaanaysa marxalad la yidhaahdo marxalatu takayuf ama marxalatu tacaayush marxaladee dhahan waa qofkii inuu qofkii kale la qabsado oo uu la noolaado sidaada inaad ku qaadato qofka sidiisii ilaa mucaanka ka jeexnaado ama maskaxda la-aado sidiisa qofka inaad ku qaadatid marxaladaas waxaa la dhahaa marxalat takayuf waana marxalada ay jirto almawadatu waraxma jacayl markaa ma shaqeeyo hunaaka farq bayna almawada waraxma wa bayna almawada walxub fiir farqi baa u dhexeeya xubbi iyo wuddi ilahay magaciisa maxaa ka mid ah waduud ina rabbii raxiimun waduud ilahay magaciisa xabiib ma ka mid yihin maya laakiin ra- waa raxiim haddana waa waduud qoyskii maxaa lasoo dhaha wajacala baynakum mawadatan waraxma saa darteed mawadada iyo xubbiga farqi baa u dhexeeya xubbigu sida maaragta waa mashaacir ama dareen wuxuuna rabaa markaas wuxuu raba inuu helo by the time wixii aad rabtay aa hesho xubbi meeshaasuu ku dhammaaday laanna qofka aa u xiiseys waa haysataa qofka intaas soo jeeda hadda waa haysataa xubbi markaa ma sii jiraan laakiin maxaa sii jirayso markaas mawadaad jirayso mawadada maxaa waay marka ma la dhihi karo mawadada wax la dareemo maaha waa afcaal ixtiraamka qofka inaa ihtimaam siiso inaa u naxariisato inaa ma aragtay ka warqabto inaa adeecdo mawadda waay jacayl maaha taas saa darteed ilaahay mawadada iyo raxmadda waa israaciye sidoo kale waxyaabaha sababtu ee waxaa ka mid ah albaxhu can shariiki lxayaat gabadhaan waxay raadine fatal axlaam yaa faris alaxlaam ninkii ma aragtay mustaqbalka gabar yaroo xaafadda joogtaa waxay bartay hebel hebel heblaayo waa u kala kiciyey marka ninkii hadda mustaqbalku u kala kicin lahaa ama ma aragtay gurigeedii u dhisi lahaa ama ma aragtay ee ee mustaqbalka hadhow boqorad ka dhigi lahaa oo la dhaqmi lahaa sidii boqorad oo kale ee raadine qof kasta oo dhaa marka waa qurxan tahay boqoradeediyaa tahay isagayba u malaysaa ma jiro micyaar ee ku fiirinayso wallaahi waaxidkan maxaan ku doortaa maxaan ka fiirinaa ma u qalmaa qofkan nolosheeda hadhow inaan la wadaago meelo ma jiraan ii qorshaysan oo qof kasta aan ka fiirinayo haddaan ka waayana aan maaragtay iska dhaafayo intiiba jiraan marka wabaay waa qurxan tahay khalaas wiilkaanna ma jiro meeluhu gabadhii ku dooranaya ma jirto muxuu sameynaa marka gabadhii qurxan tii sawirkeeda uu soo jiito unbuu leeyahy maasha allah very nice picture meesha baa warka ka bilaabanaa marka meesha baa warkii ka bilaabanaya wax laysku doortay ma jirto macaayir laysku doortaa jirta xaqiiqatan leanna guur markaa dhehayso waa ka marxalatu dabumiin maaha way ka adag tahay marxalatu dabumiin haddii guur la tago oo nolol la tago waxaa waaye inaa qofkan macaayir aa ku dooranayso ay jiraan intaadan dooraninna ay kuu qoran yihiin qofkan maxaa ku doorane maxaa ku raace noloshaadii oo dhan qofkaad maxaa ku raacine ehelkaadi maxaa uga dhexbaxe waxaa cuntii waxaa cabta gurigaaga ma ka weynin moogta qofka waxaa noqonaysaa shariik alxayaat nolosha aa ku shirkoobaysiin maalin baa uh, qof wuxuu igu yidhi um, uh, aqoonyahana maasha allah tabaaraka allah aa wuxuu igu yidhi qof haddaad dooranayso dadka horta qofka qofka kale maxaa loo dhahaa shariik shariik maxaa laga wadaa shirko wuxuu igu yidhi marka qof haddaa la shirkoobayso lacag isku darsanaysaan ama dhul isku darsanaysaan ama xoolo isku darsanaysaan walaahi kaale waa kula shirkoobay xoolahayga waa kana qaadama dhehee mise markhaatiyaa u sameyne saxiixa ka qore nootaayaa tege hadhow lacalla haddee waxay imaadaan qofkan si markhaati loogu furo may xooleyga qofna iskaga dhiibaayo hadda- hadda aalado cusubaaba yimid fiidiyoaa laga duubi hadhow meel la dhigaayo ama markhaatiyaa loo sameynaa ama waxaa weeyaan dadkaa la tusaa nootaayaa la tegaa waraaqaa la kala saxiixanaa wuxuu yidhi kaas xoolo waaye xoolo lacag waaye famaa baaluka qof aad nolosha ku shirkoobaysaan maxaa ku dooran lahayd see yeeli lahayd iskaga dhiibaa noloshaada hoo maan iska dhaha nolosheeda hoo su-aal oo mandiqa waayo kulligiin la rabo qof kasta inuu maalin meel fadhiisto inuu isweydiiyo noloshaada qofkaan iskaga dhiibe wallahi huwa maasha allah he is a very handsome guy aada u qurxan yahay gabadhaana waa jamiilah aada u qurux badan tahay quruxdu wax sii daa'imaya maaha waa sax waxaabaa la isku doortay ka mid tahay laakiin wax sii daa'imaya maaha wax kaloo ku dooranaysa ma jirto wiil qaba dadka qaar dadka qaar waxay wax ku doortaan wax la sheegi kara maa yacni midaa maalin wuxuu u yidhi wuxuu yidhi macallin uu yaqaanaa marka wuxuu yidhi macallin saar gabdhaha qaar sida loo siraan kuu sheegayaa bu hay waaye gabdhaha qaar see loo siraa wuxuu yidhi baaxidkan wiil baa soo baxaaya saddex kun oo doolar ama laba kun doolar uu jaabka kusoo ridanaa gabadhaanu balamina wuxuu leeyahy galabta you have to take time which each other buuq la-aan idaa waqti isla qaadanaa rabnaa hayebo waqti isla qaadanayna haye meelaha layskugu yimaado layskugu imaanayo markii meelihii layskugu yimaado wuxuu rabaa ilaan gabadha awalba waaxidkan waxay ku doorato ma haysato waa iska soo raacday waxay ku doorato ma haysato waa la soo wici marka cafo iga raali noqoyaa leanna waxaan rabaa inaan wax uun tambiihiyo ma aha maaragtay inaan dad ataagareyna ama dad aawaxeynayo laakiin wixii oo maaragtay cudurka tiyumarka ana caafimaadaa baranaaye cudurka markuu qofku ku dhaco in cudurkii jiridiisii la siibo iyo in calaamadii la daaweeyo kaa fiican in jiridiisii la siibaa fiican marka calaamadaha hadhow usoo noqonna laakiin jiridiisaan kuu sheegay gabadha marka maasha allah seetaan fiicana kheer waa la soo wici telefoonka usoo dhacay waraa hebelow ha maxaa lacagtii aan ku siiyey oo igu lahayd iska fiir meeqa kaa dhiman oo lacagtayda maa waxay iga goosatay wallaahi la iskama yeelahay saddex kunoo doolara ama afar kuna meeshan kasoo bixisa bamiiskii baa lagu daadinay subxaan allah awal mara saddex kun afar kunoo doolar awal mara saddex kun afar kun doolarka haddana waa dhawaaqaya moogta saair lacagtii unconsciouskeeda way fikiraysaa qoftaan wallaahi lacagiista waaye saddex kunoo doolar fadhigaa lagu tirinooyaa meeqaa u xaraysan maskiinkaana meel uu ka soo qaataa dhici karto marka wuxuu leeyahy wuxuu ku dhaqooyaa beenaa lagu soo xareeyaa runaa lagu dhaqaa hadhow saddexdii kun ani ma lahayn saaxiibkay aa lahay ama dukaan hebel aan ka soo qaatay laakiin haddii ay jiraan waxyaabo qofka aad ku dooranayso oo kuu calaamaysan oo laa tilmaanta waa leey kan waa leey kan waa leey tafadal ay jiraan lacagta ma fiirin lahayn lacagta priority number one makuu noqonayso laanna saddexdan kun hadda hidda saduu ka baxo nin qorwata ka hor imaada ka qaataa ku filan lacagtu ma aha maaragtay owlawiyad maaha taas marka waxay keenay cashwaa'iyatl ikhtiyaar aa la dhahaa qofkii wuxuu wax ku dooranaya ma jirto cashwaayi waay waa isku dhex yaacsan yahay hadhow gabadhii waa wareeree waxay ku wareeree toban qofoodoo la hadlay ama wiilkii toban gabdhoodoo la hadlay miduu doortuu weynahay ta waa fiicanta waa hadal macaan tahay ta waa wiji qurxan tahay ta waa waxay barataa aqoonee leedahay tan way shaqaysaa kistee haysaa marka miduu kala doortuu weynaya akhirkiina meel xun buu ku dhacaya leanna wuxuu wax ku dooranaya ma wehaysan waa tahay waa fahamka arrimaha jaceylka dhegeystayaal iyo weliba qoyska sida uu u dhibaateyn karo dhegeystayaal ay gabadhaasi ka hadlaysaa iyo qofka markii dambe wareersan ayaa laga yaaba inuu markaasi reer u yeesho oo markii dambena laga yaaba reerka u yeeshana in uu waxyaalo fara badan uu kala kulmo uuna ka dhaxli kara dhegeystayaal waa hagaag idaacadda star f m cutub gobolka qeybare dhegeysanaysaan saaxiibayaal waad ku mahadsantahin la socodka dhegeystiga xulashada star f m codka gobolka qeybari bal saaxiibada qaadka telefoonada markaan siinaya dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta lambarkaas ayaa si toosa saaxiibada dhegeystayaasha uga soo qeyb qaadan karaa dhegeystayaal haddaba waa arrimahan ka hadlayna saaka diiradda ku saarayna fahamka ee arrimaha qoyska dhegeystayaal ee jaceylka ku dabaqan ee markaas la doonayo inuu ku dhisnaado uuna sidoo kale ku ekaado in fahan labada qof ay wada yeeshaan laakiin bal ka waran marka hore dhegeystayaal haddii hawsha mar hore ay qaldantay haddii marka hore gabadhan waxyaalo fara badan ee ku saabsanaa ama inta badan lagu dabaqi jiro ama lagu sixilo ama lagu hagaajin lahaa ninkana inuu mar hore qalday halka sidoo kale gabadha mar hore ay qalday marka waa dhibaato culeyso kala duwan oo markaasta ka imaan karo reerka laleeyahay haddii marka hore si qaldan loo fahmay si qaldanna oon markaas laisku soo wada xirigelin ama ku wada imaanin qoyskaasi waxaa leeyahay dhibaato xoogan ayaa ka dhalan kara marka imaato fahamka arrimaha qoyska jeceelka dhegeystayaal haddaba see lagu sixi karaa fahamka jeceelka ee arrimaha qoyska marka imaato dhegeystayaal qadka telefoonka iyo saaxiibka ugu hore ama dhegeystaha ugu horeayaa siinaya star f m qadkuu ka baxay sobex markaan leeyahay waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal lambarkaas ayaa si toosa dhegeystayaasha ugu soo wici karaan qadka saaxiibka ugu hore barnaamijka noo daafurayo soo dhowow alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa la yidhahdaa sharmaarke waxaan ka soo wacayaa gaarisa haye soo dhow sharmaarke waa dhow he yoor jeceelkaba qofka jeclaa ina wax ku jeclaataan rabaa dhow dhow sax waay ma garat haye qofkaa makarti uu leeyahay suu yahay ma garat haye laakiin haddaad iska jeclaatuun aha
anta maskiin ay tiri gabarta haye
hadda ka horaa nin maarata oo aqli badan oo ahlu aqli ah ha oo laakiin fool xun oo wara
oo nin hee nin maanaa aqli badan oo aqli ilaahay ku manays ha laakiin oo qurax daran ilaahay kuma shaqeey yacni nin iska maar aada iyo aad haye oo fool xun macnaha soomaalida qurax mid fool xuma la jira mugtahay waa sax fool xun soomaalida waxay dhahaa waraaba haye in fool fool xumada waraaba kala mid ah quraxda waraaba kala mid ah haye laakiin aqli badan oo gata loo soo doonto oo maarata laga dambeeyo maarata ahlu aqli ahlu ahlu aqli ah eh ee wuxuu guursaday bahal islaam quraxsan laakiin oo aqli nag ah oo habaabay aha kaasaa la yidhi de saan mehen naagtan maarata dhumayso maxaa aqli qurax daran qad maxaa ku falaysaa mhm Ya wuxuu yidhi quraxdan ku raa wiil maarata waxay dhalaysaa iyadana quraxda kala mid ah mhm an aqliga kala mid ah aha
macnaha ujeedo kale malaa quraxdan buu ku raacun maarata wax kala duwa maarata muu ku haysan haye
Aa, dhashaa de bahal wiil oo asagana quraxda kala mid ah iyadana aqli kala mid ah dhashay aha asaga aqli uu qabo mogta aha asaga camal oo iyadana aqli ka raacay dhashay aha
waxaa rabaa macnaha wax qofka uu quraxsan yahay wax ma karti mule wax muu qabsan karaa ayaa maarata fiican maarata qof oo karti la maarata oo dabeecad la oo diin la fiican mugtahay haye laakiin gabar quraxsan baa soo jeclaatay guur alle mada oo ku jiftaaco ku tiri beydii nooga soo qaata raashiin meelaas beydii shaqaalaha bas loo dhaqan noo keen aada iyo aad marka mashaqo baa cidda keenta mogta aha mid fool xun oo karti la oo maarata dhab ho- hawsheeda qabsanaysa la rabaa haa sax marka waxaa la rabaa macnaha qofka inaad qo- ujeedo ku jeclaato ujeedo haa laakiin waxaa iska jeclow laakiin eh, ragga waa maqlaysa gabadha waxay leedahay ragga een, hanti uu lahayn buu yacni intuu gabadha kusoo xerigeliyo yacni markii dambena wuxuu ku wareerayaa qoyskii sidii uu ku fahmi lahaa qoyska sidii uu ku wadi lahaa arrintiiba hadhow ku adkaanaysaa wixii hore uu ya- yaa ka go-an tahay qoyska markuu reer u yeeshay ka go- yay ka go-aysa wixii hore dhallinyaramada uu kusoo sameeyey haa saas waay dhulta waxaa markan gabadha ninkan wuu jeclaa mog haye iyadaa marka la rabo maarata inay ninkan ay raadiso maarata waxay ku jeclaanaysaa ka raadis aha iyadaa marka lacag raacsan oo de marka la- iyadaa marka xagga gabadha qalad ma garata aha qofka waxaa la rabaa marka isjeclaatiin haa inaad ku wax ku raacdo mogtahay aha
qofka ma cilmiaad ku raacday ma lacagaad ku raacday aqli maad ku raacday maarata dad oo qoys fiican uu kasoo jeeda maa ku raacday diin uley maa ku raacday qofka hadduu ku jeclaa joyska marka adaas kale oo lagu jeclaa way jeclaasaa dhib male marka hay u kuurgal marka oga macnihiis wuxuu yihi sax laakiin baabuur soo ashyaa lagu soo shubtay bacda asagoo le maarata dharka taa lasoo ama hada maraa qaar bina lagu labistaa aha marka taas ma anfacays marka waxaan la fiirsan dhaa wax la falin aada baa madsanta saaxiib sharmaarke gaariso ayuu ku sugayay bal saaxiibka qada- kale ee qadka telefoonka ayaan siinaya mar kale si uu barnaamijka uga qeyb qaata bal asagana aragtidiisa fikirkiisa ee ku saleysan barnaamijka saaka iyo fahanka ee arrimaha jaceylka weliba inta badan qoyska ku dabaqan ama qoyska marka ay imaato sida ay isku fahmi kara dhegeystayaal bal saaxiibka qadka telefoonka ayaan mar kale siinaya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa hagaag waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m qadka saaxiibka hayaan siinaya star f m soo dhowo kaxuma qadka ayuu ka baxay mar kale ayuu soo beeg dabcan mar kale ayaan soo beegsan leeyahay saaxiibkaasi star f m ayaa weli dhegeysanaysaa arrimaha qoyska ayaan barnaamijka diiradda ku saaraynaa saaxib ayaa dhegeystayaal bal saaxiibkaan siinaya star f m subax wanaagsan soo dhowow halow walaal soo dhowow
waa dhawa haye
waa faadmo mandheero joogte soo dhow faadan way
barnaamij hore u qab mhm
anaga baadiyaan kusoo korre baadiya khanayaanada farada badan ma jirine ha
dadkana ujeedo isku xidhan jireen wiilkii gabadha markay is arkaan hadde waan kusoo baranay soo baraa la dhihi jire waa sax
marka haddaba khayaanada iska fara badan haye
marka khayaanada iyo tugnimada magaalada ku badan tahay baadiyaha saa maaha saasay tahay ruuxa waxbaa lagu xulan jiray oo baadiyaha qudhigeeda laisugu guursan jiray waa sax
marka isagoo raaci oo geel boqol halaad la jooga laga yaabo inuu ku dhaanaa iska dheh oo iska reebto haa haye
marka gabadha kama aqbali jirin bal waan kusoo baranay soo baray dhihi jirtay waan ku soo barana bal isoo bara adigana haa marka ayada maxay ka baranaysa isaga la garayay
waxay ka baran weyda wiilka inuu raaci yahay inuu geel asaga leeyahay gadaal dad yaqaana u raad raaci hadduu asaga lahayn bal ka waran ujaari u yahay
hadduu waxa cid wax ku fali ma leh aha
laakiin hadduu wiil aqli badan yahay xaaladuna uu lahaanine aha
oo karti badan uu yahay aha
taasna waa lagu qaadan karaa ha marka saas shukran wiil karti badan hadduu yahay kaasna waa lagu qadan bay leedahay faadamana waa hagaag dhegeysa laakiin markan iyo ogolada dhegeysan aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeysan waana eh, adeega dhegeystayaale shirkadda eh, safaricom shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay ku leeyihiin hamaka talulingia digital anion soo qabsa nion altra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa nion smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko com macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay s- soo iibsadaan telefoonadana 4G oo casri ah waxayna markaasi ku leeyihiin hamarka talulu safaricom ayaa waxay doonayaan in macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii wax la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka 1GB oo bilaasha mar walba aad iibsato telefoonka ee neon ray iyo neon ultra waxaad hadda dhegeysta aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart ee neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo macquul gal ah oo aad awoodi karayso fursadan ee keli waxaa ka faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi iyo telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tosholaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka u yahay dhegeystayaal 2G iyo 3G hamaka talulu tusaale dhegeys markaad haysto telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub telefoonka waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada ee www masoko com dhegeystayaal googolka wax kaga baari kartaa waxaa adiga doonayso jecesha telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad xitaa guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaali karto qeerarada waa qaararada googolka ama google map waxa u taqaano sawiro qurux badan ayaad ku qaadi karaysaa ama ku qaadan kartaa dhegeystayaal waxaad arkaysaa dad fara badan oo ka faa'iidaystay xitaa ay kamid yihiin gabdhaha oo maanta youtube-ka gelayaan ama kaga baran karaan qaybta karinta cunnada dhegeystayaal ilaan xaajiga caruurta reerka qoyska waxaaso dhan waxay kaaga baahanyiin cunto dhadhan leh oo macaan dhegeystayaal meesha waxaa adana kuusii dheer cilaanka iyo isqurxinta dhegeystayaal waxaa intaas haddana kuusii dheer dhegeysaan in dugsiyada waqtiyada ay xiran yihiin waqtiyadan in cashirada layliga caruurta ay kaga baran karaan qaybta online-ka waana cashirada dhegeystayaal ee tooska ee caruurta qaybta youtube-ka oo is- cashir ziyaada uga qaadan karaan waxaasoo dhan waxaad ka heli karaysaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom ee agent ee shabakada www masoko com xamaka talulu waxaan kugu dirayaa dhegeysta mar kale bangiga k c b bank ayaa waa mid dadka u wanaagsan looguna talagala dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan lix- waa lix iyo labaatan waa boqol lix iyo labaatan sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaabinta dowladaha fulinta yaryar mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba koruqaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn karo weliba hindisa aasaasiya k c b waxay si hagarla-aanay u gadatay hadafkeeda ah inay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursada ah ay noqoto halka dabcan lagu leeyahay waxaa halkaa dhegeystayaal een, waxaa- waa si hagar la-aan ay u gudata hadafkeeda ah inay taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ay ha noqotee halkudhigu for people for beta k c b waxay dooneysaa in noloshay ka bedesha laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysan shirkadaha bulshooyinka la heebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka heleyso waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha ay kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhoway bangiga k c b ama waxaad kala xiriiri kartaa dhegeystayaal eber toddobo hal hal dhegeystayaal waa lambarada kala duwan oo si toos ah dhegeysta aad ka wici karaysaan waa eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for beta dhegeystayaal aan kuu sii raaciya dhegeystayaal waxaad la socotaa in markan ay bilaabatay koox burcad ah telefoonada dhacayaan telefoonada dabcan doonayaan inay lacagta ay kaa shubtaan ay kugu dabcan ay kugu jirto dadka qiyaamadaasi ama ku qiyaamaya shacabka ayaa dabcan waxay la ima dhegeysta waxaa loola sheegayaa in hadda ay hab cusub ay la imaadeen ay kenyaankay doonayaan inay ku maran habaabiyaan waana ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan mobeelada kenya waa dabcan inta badan mobeelada dadka waxay ku keydsadaan lacagtooda haddii loo soo dirayo iyo haddii asaga uu shaqaystay waxaa inta badan hadda loo adeegsadaa in lagu keydsado telefoonka lacagta waa bangi yar oo telefoonka ku ah adiga laakiin ogow shakhsiyaad ayaa ka daba shaqaynaya shakhsiyaadkaasna waxay raadinayaan sidii lacagtaasi yar ay adiga kaaga adiga ay kuu soo maraan ayna kaa qaataan sidee waxay markaasi ku leeyihiin lacag ayaan kugu soo qalad kugu soo qalad kugu soo qalad kugu soo qaladnay waxay ku leeyihin lacag ayaan kugu soo qaladnay lacagtaasi ayaan doonaynaa in dib noogu soo celiso laakiin waxaa laga yaabaa in adiga fahansaneen oo adiga aan garanaynin wuxuu ku leeyahay waxaad sameynaysaa halka raac meeshaa tixraac halka aad kadibna wuxuu ku geynayaa biinkaada markii dambe wuxuu ku leeyahay biinkaada sheeg ama wuxuu ku leeyahay waxaan u shaqeynaa safaricom ama waxaan u shaqeynaa bangiga ama waxaa ahay qof shaqada aad dalbatay agaasimaheeda ama wuxuu ku leeyahay saraakiisha dowladdan ka tirsanay ama wuxuu ku leeyahay macalinka ayaan ahay ee ardayda ama cunugaada ama gabadhaada mise caruurtaada ama wuxuu ku leeyahay maamulaha ama maamulaha ayaan ahay bal adiga meel u raac waxaasoo dhan intaasoo keliya qeyl wuxuu u raadinayaa sidii uu lacagtaasi yar kugu jirto telefoonkaada oo yacni u shuban lahaa safaricom hadiyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka qiyaameynaya doonayaan in ay mararkaasi maran habaabiyaan haddaba nambarka saddex saddex saddex ee waa triple tree dhegeysal ee lagu gudbiya warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusboonaysiiyey iska ilaali dadka oo xaqiiji mar waliba cidaad kula hadl ciddaad la hadlayso cidda kula hadlayso hubso wax walba oo aad sameynayso lana xiriir dhegeystayaal qofka shaqsiga lacagtii waxa u dirayso ilan hubsino halbaa la siistaaye dhegeystayaal waxaa kan waxyaabaha qaldan ama ku qaldami kara dhegeystayaal ee baan abuurka waa ina markaasi dabcan ka digtoonaataa macluumaadka is-ilaali dhegeysta waxaa sidoo kale qaadan karaysaa adeegyada safaricom ay bixisa sida fuliza m shuari iyo waxa lamidka ah haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka horeyso iyaga oo macluumaadka dhan adigoo gacanta ku hayso adigoo fahansan inuu kula soo xiriiro uu ku dhaho lacag ayaan kugu soo qaldo waxaa leedahay idan maqabti telefoonka jar ama haddii uu ku dhaho lacag ayaan kugu soo qaldo waxaa dhahdaa safaricom wac safaricom ha kuu soo celiso lacagtaada adiga wax tilaabo ma qaadi kartid dhegeystayaal haddii lacag xitaa lagu soo diro waxaa leedahay safaricom ha la xiriir safaricom ayaa lacagta kuu celin karta aniga kuuma celin kariya safaricom ayaa markaasi kuu soo wacaysaa lambarka keliya kaa soo wici karaysana waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber zero seven two two waa zero waa zero waa zero seven two two triple zero triple zero dhegeysa lambar kasta oo oo kale oo a ka shakisana waad ka gudbaysaa sidoo kale warbixin wixii faahfaahin ah waxaad ku gudbin kartaa lambarada ah waa hal eber eber ama one hundred ama two hundred two zero zero ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aad u hesho ha noqonin qof la dulmiyey ha noqonin qof la qiyaameeyo ha noqonin qof markaas waxba aan ogeyn oo feejigneen taxadir lahow telefoonkaada wax waliba soo dhaco ha ku celinin lacag oo taxadar lahow oo ogow cidda shaqsiga kula hadlaysa dhegeystayaal halkaasi aan kusoo afmira barnaamijka hogaanka dhegeystayaal waxaan saaka sidoo kale kaga hadlayna fahanka jaceylkii qoyska iyadoo dhegeystayaal ay ka qayb qaateen waan uga mahadcelina saaxiibada ka qayb qaatay aragtida fikirkooda ka dhibtay shukran anigu waa yuusuf bakada barnaamijkan la socodsiinayn niyadeediina inii farsameyna shukran dhammaantiin cidda ka qayb qaatay iyo intay markaas u suurtagelin shukran dhammaantiin macalinka raadiyaha dhegeystayaal u diyaargaroowa barqadleh dhegeysta waa cabdinaasir barqadleh oo stuudiyaha labaad iminkan ku sugan oo barnaamijka si toosa gorow aad u maqli doontaan una dhegeysan doontaan oona qeyb qaadan kartaan waxaa inta badan aan u sheegay dhegeystayaasha markay imaato barnaamijka dhegeystayaal ee macalinka raadiyaha inay qof waliba tirtiraha qalinka iyo sidoo kale buuggiisa uu soo qaato halkii cashirka meeshii hore uu joogana inuu kasii ambaqaado ula socdo macalinka si ay waxyaala qale markaas ugu qaldamo xitaa haddii macalinka uu cashir uu ka boodo waa inaad tiraahdaa macalin cashirka halka mu inoo maraynin halkaasi halkaa ile macalin uu qaldami karaa waa inaad adigana ardayga haddii cashir uu ku dhaafo waa inaad dhahdaa macalin cashirkaasi maana fahmin dib inoogu celi waa muraajico waa macalinkaada wuu ku fahmi karaa ilan ardadiisa tahay shukran saaxibayaal dhammaantiin oo ku mahadsantiin la socodka xulashada star f m cunto gobolka waqooybari ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal halkan waxaan kusoo gaarnay adiga dhegeysigaada dhegeystayaal magac ku yeelanay anigana mar waliba waan kuu mahad celinaya dhegeyste anigana mar walba waxaan kuleeyahay mawjadaha iska bedelin si wararkii barnaamijyada idaacadaha ama idaacadda wax waliba ka baxo aysan kuu seegin saaxiibayaal haddii aad ku sugantahay nairobi nawaaxigeeda waxaa naga dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mombaaso ku sugantahna waa hal ibar saddex dhibic shan gaarisa xeryaha qaxootiyada dhadhaab faafi dhadhaab tanarifa masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal halka jeer iyo habasweyne ay naga dhegeysanayaan saaxiibada sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xaawasuufta baniisa raabu lafi waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu bahwadaagtu nahay sagaashan toddoba dhibic eber istiilo balambala meeru madogaashi waa hal ibar laba dhibic saddex dhegeysan marsaabid mooyaale xuduudda ethoobiya waa sideetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m c o k applicationka abka star f m soodiisa dhegeysa keli wuxuu kaaga baahan yahay internet saaxib yaal mahadsanediin maalisa berito ayaan kulmi doona idinka eebe saaxib yaal u diyaar garooba cabdinaasir barqadle barnaamijka macalinka raadiyaha